إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kuusoo dhowaada qodobada warka duhurnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mu-asasada alkataayib ayaa muuqaal ka soo saartay weerar ka dhacay deegaanka daarunicme ee wilaayada shabeellada dhexe ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo kala duwan waxay ka fuliyeen gobolka banaadir gado iyo baay iyo bakool ee koonfurta soomaaliya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa ka warmay taagdarada haysata xukuumaddiisa iyo waxaa sababta u ah waxaa magaalada saako lagu gubay dawweyn iyo raashiin dhacay kadib markii baaritaan lagu sameeyey xarumaha ganacsiga ee ku yaala magaaladaas shacabka soomaaliyeed ayaa kasoo horjeestay astaan aada u xun oo lagu arkay buwaagta waxbarashada ee dowladda federaalka ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ku tilmaamay meel duur ah cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa dhaliilay lacago tabaruucaad ah oo ay haweenka cabudwaaq u direen bulshada laascaanood isagoona jawaab kala kulmay isla haweenkaas kulan u dhexeeyey beesha saruur iyo wilaayadii islaamiga ah ee mudug loogana areensanayay sidii ay beesha uga difaacan lahayd deegaankeeda duulaanka ay hesheeyaha ee dowladda federaalka wadaan ayaa ka dhacay qeybo ka mid a wilaayadaas ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن tobanka rabiicul awal ayay taariikhda hijirada ku beegan tahay mu-asasada alkataa'ib ayaa muuqaal ka soo saartay weerar ka dhacay deegaanka daarunicma ee wilaayada shabeellada dhexe maxamed ciise ayaa soo jeedinaya
حروس الحرب زيدينا حنينا وبالأمجاد هيا ذكرينا kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal weerarkii ay ciidamada mujaahidiinta ee wilaayada shabeellada dhexe ku qaadeen ciidamada dowladda federaalk ee ku sugnaa deegaanka daarunicma ee wilaayadaas muuqaalka ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa jabka halkaas ku gaaray ciidamada dowladda federaalka sida loogu qabsaday difaacyadoodii looguna saaray magaalada
أو دوما مرتدينا إلى نيل الشهادة في سباق وللحور الكواعب خاطبينا لأمريكا حشدنا أصد حرب لأحزمة المنية لابسينا سنمحو من على الدنيا خطاهم بعون الله مولى المؤمنين sidoo kale wuxuu isdaar ku soo bandhigayaa meydadka tobanaan ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo dagaalka lagu dilay ونجعل من دمانا اليوم جسرا إلى الأمجاد يعبر مستبينا فإما أن نعيش في ظل عز وإما أن نمت مستشهدين difaacyada ciidamada dowladda federaalka waxaa ka muuqanaya muqaadaraad ay ka mid yihiin qaadka iyo sigaarka dagaalka natiijadiisa lasoo bandhigay ee daarunicma ayaa dhacay waxyar kadib weerarkii cusweyne wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa hadda kulaalaysa degmooyin iyo deegaano hor leh oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka halkaasoo qalqal badan uu ka jiro عروس الحرب قد ذبنا اشتياقا إلى عزف الرصاص فاضربينا
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo kala duwan waxay ka fuliyeen gobolada banaadir gado baay iyo bakool ee koonfurta soomaaliya haashim cabdinaasir ayaa inoo haya ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadii lasoo dhaafay howlgallo qorshaysan iyo weeraro toosa waxay ka fuliyeen gobollo kala duwan oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka banaadir howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xale ka fuliyeen deegaanka tareedusho ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lagu dilay askari ka tirsanaa dowladda federaalka askarigan xalay lagu dilay deegaanka tareedusho ee duleedka magaalada muqdisho ayaa magaciisa lagu soo koobay moxamed dhanka gobolka baay ciidamo hubeysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus ku qaaday fariisan ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa xerada loo yaqaano daarfuur ee ku taalla xaafadda mursal ee magaalada baydhabo waxaana ciidamadii halkaa ku sugnaa gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan hal askari oo ka tirsanaa ciidamadii xerada ku sugnaa ayaa la xaqiijiyey inuu geeriyooday sidoo kale waxaa dhaawaca sagaal askari oo ku jira taliyihii xerada kaas oo lagu magacaabo isxaaq nagis ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee qaaday weerarka waxay sidoo kale la wareegeen agab ciidan oo kala duwan kaas oo isaga carareen ciidamadii halkaa ku sugnaa isla gobolka baaya ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday saldhig ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin halka loo yaqaano maayanfuulka ee magaalada baydhabo howlgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xala ka fuliyeen gobolka baaya ayaa sii socday waxaana ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugnaayeen xaafadda boolo jamaaco ee magaalada baydhabo markii uu socday dagaalka muddo kooban ciidamadii ku sugnaa halka ayaana isaga farxaday goobta islabay howlgallada xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen waxaa ka mid ah weerar toos ah oo lagu qaaday xere ciidamada maamulka koonfur galbeed ay kaga sugnaayeen deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo dhanka gobolka bakoolna ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar dhambagala waxay u dhigeen koloyo xabashi ethoobiyan ah kuwaas oo ku socdaalaya duleedka degmada rabdhowre waxaana jira khasaare gaaray etoobiyaanka waa weerarkii labaad oo saacada gudahood ku qabsada duleedka degmada rabdhowre ciidamada xabashida ethoobiyaanka ah ee halkaa ku socdaalayay ugu dambeyntiina dhanka gobolka gado ciidamo ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday guri degmada beledxaawo oo ka degan yahay xisaabyaha maamulka ugu magacaaban dowladda federaalka degmada beledxaawo ninkaas oo magaciisa lagu sheegay xasan ganay welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka soo gaaray inta uu la-eg yahay jasaaka allahu khayran ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa ka warmay taag darrida haysata xukuumaddiisa iyo waxaa sababta u ah dhanka kale wuxuu magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ku tilmaamay meel duur ah cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi barre oo ku sugan dalka maraykanka ayaa halkaa waxa uga qayb galay shirka waxaa loogu yeeray qaramada midoobay oo uu ka baaqday madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud waxaanuu faahfaahin ka bixiyey xaaladda dowladda uu ka mid yahay hogaankeeda kulan uu la yeeshay qaar ka mid a soomaalida ku dhaqan magaalada minnesota ee dalka maraykanka waxa uu xamse cabdi barre sheegay in dagaalka hadda ka socda dalka soomaaliya uu yahay mid qorshihiisa shisheeyuhu ay dejiyeen kaas oo waajib lagu siiyey ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalka intaba amisom baa joogtay ama atims loo bedelay markii dambe ciidamadaas way joogaan markii horena way joogeen wadankana way iska joogeen waana ogtihiinoo waxqabadkooda hadda dee waa saaxiibadeen darteen bay u yimaadeen sacrifice fara badan bay simiyeen waan u mahad celinaynaa laakiin haddana waynu ognahay waxqabadkooda soomaali haddaan nahay waa wada ogtihiin ciidamadaas dowladdii xukuumaddii naga horreysay iyo ayaga iyo international communitigu way wada hadleen waxaana lagu heshiiyey inay baxaan laakiin intayna bixin ka hor ayaa waxaa lagu heshiiyey in qolo waliba waajib baa la siiyey intaa kadib waxuu sheegay in ballamihii la galay aanay dhaqan gelin asigoo tusaalena u soo qaatay in ciidamada shisheeye ay ka baaqsadeen ka qaybgalka dagaalka qolo waliba waajib baa la siiyey waajibka la siiyey waxay ahayd international communitiga waxaa la yidhi nimankan lacag bay u baahan yihiin lacagtoodii hala siiyo muddada ay joogaan intaasa ayagana waxaa la yidhi markaa waxaa laydinka rabaa inaad dagaal qaadaan guluf si aad u nadiifisaan dalka oo aad shabaab uga nadiifisaan innagana dowladda soomaaliyeedna waxaa la faray inaad dhistaan ciidan muddadaas oo kooban inaad force generation ciidan cusub inaad keentaan ood dhistaan annaga dee markii halkaas aan ugu nimid nimankii markaan bal warrama waxay dhahay annaga lacagtii nalama siin derefore meel uma soconno waaya xamse ayaa intaasi waxa uu ku daray in hadda hadalla niisjab ah ay kala kulmayaan dowladda maraykanka mas-uuliyiinteeda iyo siyaasiyiinteedaba waxa uu sheegay in maraykanku uu sheegayo in dowladda federaalka aanay ku dhicin amaba aanay ku aadin xarakada shabaabulmujaahidiin
anigu new york baan ka yimid waxaan la kulmay dunida in badan oo ka mid a waxay leeyihin warnimayahow albaad meel cidla ah ku banjartaan ma idinka shabaab intaad burisaan oo haddana afrikaanku ay tagaan waddankiinna amnigiisa qaadi kara hawkam soomaali sheekadaas waa ku kari weyne caalamka wuu diidan yahay iyadoo la ogyahan dagaalka dowladda federaalka oo ay ku jirto uu qayb ka yahay mashruuca la yidhaahdo la dagaalanka argagixisada ayuu xamse cabdi barre waxa uu eed kala duldhacay dadka soomaaliyeed asigoo sheegay inaanay kala qaybgelin dagaalada islamarkaana isha uun ay ka daawanayaan mar uu arrintaa ka hadlayay waxa uu magaalada dhuusamareeb ku tilmaamay meel duur ah waxaana hadalladii uu adeegsaday ka mid ahaa inuu yidhi madaxweynuhu wuxuu waayihii dambe ku jiray duurka waxaa runtii iyadana dee dal dhan oo madaxweyne nin toddobaatan sano jira oo odaya oo laba laba bilood oo dhan ka maqan caasimaddii oo duur ku jira dadkiisu inay sidii caadiga ahaa iska ahaadaan meel kastoy joogaan waxay ila tahay khalad khalal baa dha khalal baa jira markaa haddii madaxweynaheenniba baxay haddii uu duurka galay aniga waxay ila tahay inaan inaan inaguna aan odhan weyno wallaahi meeshaas marka annagana intii nala tabara waan dhaqaaqaynaa markaas cillad baa jirta waa inaan cilladda iska saarnaa marka idinkoo aad u mahadsan waxaan adkaynayaa haddaad hal kelimad social mediaha ku qorto oo aad dhahdo shabaab inkaar alle ha ku rido wayna anfacaysaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka intii uu hadlayay waxa uu ku faanay in xukuumaddiisu ay ahayday midda ugu badnayd ee saxiixda heshiisyo iyo xeerar oo maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah shuruuc siddeed sano golaha shacabka la marin waaye in la mariyo muddo kooban lix bilood gudahood shuruuc waxay ahaayeen la diiday oo la kari waayey oo laga caagay oo deedna desk binka layskaga tuuray marka wada shaqayntaasi waxay keentay marka inay noqoto xukuumaddan iyadoon hal sano gaarin xukuumaddii ugu badnayd abid soomaaliya soo marta ee shuruuc baas maraysa inay noqoto khudbaddiisa dhexdeeda waxa uu u isticmaalay hadallo lagu qoslay oo aan ku habboonayn in dadka hortooda laga yidhaahdo asigoo markaa durayay siyaasiyiinta mucaaradka ku ah xukuumaddiisa xamse cabdi barre ayaa la soo kulmay madaxweynaha maraykanka jo baiden iyo xaaskiisa waxaana qaabka sawirku ahaa mid aad loo dhaliilay asiga iyo nin kale oo xafiiskiisa ka tirsan ayaa waxay kala dhex galeen jo baiden iyo haweenaydiisa amaba xaaskiisa
waxaa magaalada saako lagu gubay dawooyin iyo raashin dhacay kadib markii baaritaan lagu sameeyey xarumaha ganacsiga ee ku yaala magaaladaas cali aadan ayaa soo jeedinaya howshan oo ay iska kaashadeen maktabka caafimaadka ee walaayadda islaamiga ah ee jubbooyinka iyo maamulka degmada saako ayaa waxaa looga hortegayey waxyaabaha dhacay ee lagu iibiyo xarumaha ganacsiga ee ku yaala magaalada waxay si gaar ah u tageen xarumaha caafimaadka ee lagu iibiyo daawooyinka bukaanada iyo goobaha lagu iibiyo waxyaabaha macmacaanka ah baaritaan muddo qaatay kadib waxaa xarumahaasi laga soo helay daawooyin iyo raashin dhacay kuwaas oo laga iibinayay bulshada iyadoona ugu dambeyntii dab la qabadsiiyey waxyaabihii dhacay mid ka mid ah dhakhaatiirta oo qeybna ka ahaa guddiga howshan u xil saarnaa ayaa ka warramay waxyaabaha ay ka soo ururiyeen xarumaha ganacsiga ugu dambeyntiina dab la qabadsiiyey magacay waa doctor nagaashe oo ku dhaho sidaad alaabta la gubaay maxaa waay alaabta lagu waayo waxaa waaye maktabka caafimaadka walaayada jubbooyinka iyo maamulka degmada saako ee iskaashanaya waxay soo qabteen daawooyin dhacay cabitaano dhacay oo laga soo qabtay degmada waxyaalaha soo qabatee maxaa ka mid ah waxaa- waxaan soo qaban waxaa ka mid ah cabitaanooyinka maangaha kookaha iyo daawooyin dhacay sida daawooyinka ah, fitamiinaadka antibiinka iskugu jiran
waayahay ma marka idinka masaanoo kale aad awal u kormeeri jirteen farmashiyaalka iyo biibitooyinka iyo dukaamada mise marka idinku horreysay oo aad kormeer ku samaysaan waay waa waa sanadkii hal mar ayaa la kormeeraa mar- marar- mararka qaarna laba jeer ama la kormeeraa laakiin inta u badan waa sanadkii hal mar ayaa la kormeeraa een, daawooyinka dhacay kuwa taariikhdooda dhow wax dhan waa laga soo qabtaa Wa- waxaan joognaa hadda degmada saako ee waxaad soo aruuriseen daawooyin dhacay iyo cabitaano dhacay ee waxayna ka turjumaysaa in dadka caafimaadkooda iyo badqabkooda aad doonaysaan inaad hagaajisaan ha intaas waay ummadda yacni mas-uuliyad baa naga saaran mas-uuliyadooda anagana saaran tahay xagga caafimaadkooda inaan ilaalino saas darteed marka anagana waajibkeena gudana inshaa faidoorkaas walaayada waa u qaab- waa- waa u ballanqaaday maktabka caafimaadka ayo wuxuu usoo wadaa niman shaqadooda intaas ay tahay inta ka horeysa hadda waxaa shaqadaas qabsanaya si guud ah walaayada anagana wixii oo ka dhalan kara caqabadooyinka cuduradaas ka dhashto markasta loo sheegaa miidiana waa loo hadlaya waa maalin kastaa wacyigelin ka socoto miidia dhakhtarka ayaa waxa uu sheegay in la samay doono faydhowr uu qalabkiisa dhammaystiran yahay si loo hagaajiyo bilicda magaalada iyadoona dadka lagu wacyigelinayo in meelaha biimareennada ah aan wax qashan ah lagu daadinin shacabka soomaaliyeed ayaa kasoo horjeestay astaan aada u xun oo lagu arkay buwaagta waxbarashada ee dowladda federaalka maxamed muuday ama muslim ayaa faahfaahinaya qaar ka mid ah bulshada soomaalida ayaa warbaahinada ka sheegay in ay kasoo horjeedaan astaamaha qowmaluudka ee lagu soo sawiray maadooyinka fiisigiska manhajka waxbarashada ee dowladda federaalka dadkan ayaa si aad ah ugu falceliyey sawiradani oo ay soo bandhigeen macalimiin manhajka loo geeyey si ay caruurta ugu dhigaan dadka badanaa ayaa rumaysan waayey in astaanta qowmaluudka ay qayb ka tahay manhajka tacaliinta ee dowladda federaalka balse markii ay baareen qaarkood ay gacanta ku dhigeen buugaagta ayay yaqiinsadeen haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadweynaha calanka ku saabsan qowmidulnimada ee ku sawiran buugta manhajka soomaaliya taas waaba iska caddahaybo waayo qof walba calan ayuu leeyahay calankaasna wuxuu ka turjumahayaa qoladan waxay tahay astaanta iyo calaamadaha ee wixii xambaarsan yihiin ka turjuma calankaas waa waxa qofka lagu aqoonsado waaye calankan ee buugta ku sawiran waa calanka dowladda ridada ay difaacdo waaye sida xaqiiqada ah haddiisan difaacin manhajka kuma soo dari laheen buu ku sawiran yahay
waan ka xumahay horta masiirkanaga ummadda soomaaliyeed ee waxa weeye maxay ahayd aanay daayarta soo kacaysa iyo kuwa maanta wax baranaya ay waxa weeye wax ku baranayeen in maanta wax diinta islaamka ka soo horjeeda dhaqankeennii suubanaana ka soo horjeeda in buugaantii ay wax ka baranayeen ama manhajkeennii in maanta loo soo raaciyo dhaqan gaalo oo weliba gaala ay diidda xitaa oo gaalo waddamadooda ay ka diideen in maanta carruurteennii loo soo raaciyo horta waa ayaan darre inagu habsataan leenahay haddaan nahay shacabka soomaaliyeed dowladnimada dadka sheeganaya madaxda inoo ee inoo dhaartay kitaabkeenna kitaabkeenna qur-aankaa ku dhaartayna maxay ahaydana waxa weeye waxa weeye dacfinimo iyo liitinnimo kuwa baan leehay wala maya anu qof soomaaliyan ahay muslina ma aaminsani maxay ahaydana waxa weeye soomaalida ku mahmaada cadkaysi waa fuudkaysii waa cadka gaadmihiisa haddaad aragto maxay ahaydana buug lagu leeyahay waa iska caadi waxbaa laga baranayaa wixii dhaqan xumada adduunka ugu xumaaya maxay ahayd aniga reer qoo ummaddan lagu halaagayna korka lagaga soo sawiraya dad muslimlana aan sheeganayno horta wax la qaata maaha anugu ka shakhsiyan ko aragtidayda haddaan ka dhiibto wax la aqbali karo ama qof muslimoo diin sheeganaya ha u aqbali karo maahaan leehay waxaan qabaa in laga soo bedelo calaamadda ayada oo macnaha dadka isku jisiga ah wasaaraddan waxa uu sheegi lahaa inay dadkan u caddayso waxa laga wada calaamadan ayagaa soo saareen manhajkan dowladda federaalka ayaa waxaa dhaqaalaha siiya reer galbeedka deymo ayay dhowr jeer ka qaadatay waddamadaasi iyo bunugtooda ayaa waxaa loo sheegay in laga cafinayo haddii ay si rasmi ah u dhaqangeliyaan dimuqraadiyadda lana dagaalamaan musuq maasuqa cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa dhaliilay lacago tabarucaad ah oo ay haweenka cabudwaaq u direen bulshada laascaanood isaguna jawaab kala kulmay isla haweenkaas cali aadan ayaa soo jeedinaya cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah ergega xasan sheekh maxamuud ee dhanka abaaraha ayaa isaga oo ku sugan magaalada dhuusamareeb weerar afka ah ku qaaday haween isxilqaamay oo dhaqaalo u uruurinayay bulshada ku nool magaalada laascaanood kuwaas oo muddo la daala dhacayay colaad halkaas ka taagneed wuxuu haweenka ku eedeeyey inaysan dhaqaalo u uruurinin dagaalka ka socda galmudug ee u dhexeeya xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dowladda federaalka waa inaan aniga ogahay lacagta caabudwaaq laga aruurinayo ee khaatuma la geynayo waa inaan ogtahay waa inaan ogahay sababta loo aruurinayo oo dagaalka inta ka socdo shabaabka aan loo aruurinay ma laysku sheegi karaa dareenkaas intoo ka imaana dareenkaas waa in la adarees galay soomaali marka waa leey maya maasha allah aan iska soconno dareenkaas waa in la adare maxaa keenay marka aniga waxaan isleeyahay soomaali saraaxana loo wada hadlo waxaan lays kor saarayo laisku maldahana layska dhaafo haddii la rabo in dagaalkaas la aado mid ka mid ah haweenka ku nool caabudwaaq ayaa cabdiraxmaan cabdishakuur u jawaabtay cabdiraxmaan cabdishakuurna u jawaabi mahayo gabdhaha waqooyiga galgaduud oo degmada caabudaaq baa u jawaabaya annaga aad baan uga xumahay soo qaadidda hadda aad soo qaaday in laguu jawaabana anigu hadda ma jeclayn laakiin in gabari kuu jawaabto xaq baad u leedahay cabdiraxmaan cabdishakuur shaqadii loo idmaday iyo hawshii loo idmaday oo soomaaliya looga idmaday maanta waa xarun soomaaliyeed ee laascaano ha geeyo yuu ku soo wareegin dadka walaalaha ah oo isjecel oo wax is siinahaya annaga waqooyiga galgaduud baa nala dhahaa waana bixinaynaa cudud iyo ciidanba iyo calafba waa siinaynaa walaalahayo waana la garab taaganaha maasha allah cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa lagu eedeynayay waayihii dambe inuu lunsaday lacago badan uu hay-ado kala duwan ugu soo aruuriyey arrimaha abaaraha sidoo kale qaramada midoobey ayaa sheegtay in la masuq maasuqay raashin iyo dhaqaale looga soo qaaday magaca abaaraha ee soomaaliya warkan duhurnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa raadiyahaal furqoon kulan u dhexeeya beesha saruur iyo wilaayadii islaamiga ah ee mudug loogana areensanayay sida ay beesha uga difaacan lahayd deegaanadeeda duulaanka ay wadaan shisheeyaha iyo dowladda federaalk ayaa wuxuu ka dhacay qaybo ka mid a wilaayadaas zakariya cumar ayaa faahfaahinaya munaasabadan oo ahayd mid ballaaran islamarkaana ay isku arkeen odayaasha iyo waxgaradka beesha saruur ee degta wilaayada islaamiga ee mudug ayaa waxaa looga arrinsanayay difaaca deegaanada ay degto beesha oo ay doonayso dowladda federaalk inay duulaan kusoo qaado kadib wadatashi dheer oo ay yeesheen beesha ayaa waxa ay sheegeen in ciddii kusoo duusha deegaanadooda ay iska difaaci doonaan haddaba waa kuwan qaar ka mid a waxgaradkaas oo la hadlay saxaafadda waxaa waaye waynu isu nimid haddaynu nahay saruur madar kicis waxaa la sheegayo oo la sheegayo oo ilmaha la qalday iyo dagaalka soo waxaysan iyo waxaas baynu ka tashannay annagu dagaal ma rabno nabadgelyaan haysannaa kutubkaas ilaahay noo soo dejiyaa nagu filan waxaan ugu baaqaynaa ilmaha la qaldaayo oo muxuu ahaaye laleeyahay la askarayhaayo oo la qoraayo oo la waxayhaayo iyo waxa la sheegaayo annagu raalli kama ahin nabadgelyaan haysannaa barabax ma rabno qaxooti ma rabno xabad ma rabno nimca ilaahayna siiyey diinta islaamka oo ilaahay noo soo dejiyey oon ku dhalannay oon ku dhisannay oo ilaahay ayaa nagu filan annaku waxaan nahay beesha saroor oo tashatay ee waxaan ku tashannay inaan nala ku soo duulin dadkaas qaraabada nala sheeganaya oo degmada xaradheere jooga ama gobolka mudug waxaan ka doonaynaa inaysan nagu ajarmin dad islaam ahaan nahay muslim baan nahay waa hbinaynaa hadday eebta qofkii soo dhaaftana hadda sharci kutubkaa kuu banayn inaad la ku jahaado waa ku jahaadaynaa hanaga joogeen dhib ma rabno kulankan ayaa waxa uu qayb ka yahay kulamo kale oo horey uga dhacay wilaayaadka islaamiga ah kuwaas oo isku arkeen qabaa'ilka muslimiinta ee dega wilaayaadka islaamiga ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona kulankan mid la mid ah markiisii labaad ay yeesheen saddexda beelood ee degta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kaa oo looga arrinsanayay difaaca deegaanada ay degaan qabaa'iladan muslimiinta ah waad mahadsan tahay zakariya warkii duhurnimo oo idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga ah ee alfurqoon waynaga intaa